Magaalada Jigjiga oo ah tan ugu weyn ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa qarka u saaran in dhammaan shaqooyinkeeda iyo deegaan ahaanba ay la wareegaan dad aad u badan oo ka socda qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya kadib markii uu sii kordhay qulqulka dadka Itoobiyaanka ah ee soo gaaraya magaaladaasi isla markaana shaqooyinkii oo dhan la wareegay iyadoo taa beddelkeedana ay duruufo adag oo xagga dhaqaalaha iyo noloshaba ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaasi dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee gumaysato dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxa ay wajahayaan xaalad dhaqaale xumi ah waxaana marka laga yimaado dhaqaale xumida haysata dhanka kale ay la nool yihiin xadgudubyo nooc waliba leh oo ay kala kulmayaan maamulka Mustafa Cagjar oo ay halkaasi ka dhistay dowladda Itoobiya